iyadoo duleedka magaalada kismaayo ay kasoo buuxsameen kumanaan ka mida dadkii abaaruhu ay saameeyeen islamarkaasina xaalado nolol xumo ay halkaasi ku haysato ayaa haddana dhalinyarada magaalada kismaayo waxay bilaabeen gurmad biyo dhaamin loogu sameynayo dadkaasi sida wariyaha v o eda aadan maxamed salaad uu kusoo waramayo biyodhaamintan loo sameeyey boqolaal ka mid a dadka barakacayaasha ahi ee ku xoolo beelay abaarihii xooganaa ee ku dhufteen meelo badan oo jubbaland ka mid ahi kuwaas oo waayadii u dambeysay dhibaatooyin dhanka nolosha ahi ee ku haystay waqooyiga magaalada kismaayo ayaa waxa u sameeyey dhallinyaro is-abaabulay kuwaasi oo biyodhaamin u sameeyey qaar ka mid ahay dadka abaaruhu ay xoolahooda kaga le'deen ee ku nool waqooyiga magaalada kismaayo qaar ka mid dadkaasi ayaa ka mahad celiyey gurmadka lala soo gaaray maadaama deegaanka ay kusoo barakaceen ay biyuhu aada ugu yar yihiin islamar ahaantaana ay xaaladoodu aada u adag tahay waa noo gargaareen ummadda soomaaliyeed biyihii waa nala soo gaarsiiyey waan ka dherignay alxamdulilah geysi iyo adduun iyo qabays iyo dhardhaq waan dherignay dargaamiha aan la ordayni oo webiga aan aadahayni oo barakac barakac si xun aan ahayn waan ka rahaysani alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaaha mahad iskale intii ummadda soomaaliyeed oo dibadii dalka joogtay meeqa maalinoon biyo helnay anta hadda nooga dheer waa todoba maalin alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waa nagula wadaa wax nagala joojiyay ma jirto idayaro iyo walaalihiisa inta dibada jirta intii dalka joogta ummadda soomaaliyeed dawladda iyo hay-adooyinka waxaan kaloo ka haynan hadda ma arkin alla saddex maalmood markaan bi alla halda booyd noola kee jiri booydaasna waaba isku dhamayn jirnay waxaan dhulka ku daadanahaya iyo waxaan cabi hayna wax daadanayo badneed marka sida ay tahay intaad noo keenteenna weli naguma filno dad oo adduunka o dhan ka imaadeen nahay aad baan u oomanahay shalay laba laba xaafadood baa loo cabaayay hal booyadoo haasaa noola keenay xaafadeenaa ku jirtay mana na wada gaarin sidayaan u oomanahay hadda haddana baloogyadii shalay iyo daraad oonaaya maanta haddana ayagana diyaar nala eh waan isgarab taagannahay wax wallaahi oo nooga badanba oonkaasayto maba jiraba adduunyadana waxa lagu dhaqan yahay waa biyo nimaan biyo haysanina nolol ma haysto marka aad u dhibaataysan oo oon iyo ugu daran dhibaato ba-an yaan la kulanay bishii maarstona waa lagu jiraa oon ba-an baa na hayey ilaahay ha barakeeya jazaakumullahu khayran iyo deere yaa shalay nagu bilaabay biyo aada u fiican oo dhowr boyaada saaka saddex boyaad buu noo keenay shalayna wuu noo keenay waana waraabiyo waa mahadsan yahay inta muxsiniintoo soo dhiibtana waa u mahad celinaynaa walaalayaalow dadkaa dhibaato aada u ba-an yaa igu qabaa xagga biyihii waan camnay baahidaa kale way badan tahay iidle aadan maxamed degane oo ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo ee is-abaabulay ee gurmadka biyodhaaminta u sameeyey kumanaan ka mid ahay dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay si weyn u saameeyeen ee ku nool waqooyiga magaalada kismaayo ayaa v o a uga warramay sida ay gurmadka ugu fidiyeen dadkaasi soomaaliyeed ee xoolahoodu abaaruhu ay kaga le'deen kuwa oo waa'idi u dambeysay biyo la-aan aada u baahsan ay ku haystay deegaanka ay kusoo barakaceen bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay v o a anagoo ah dhalinyaro isxilqaame oo samafalayaal ah oo ku nool magaalada kismaayo waxaan dhowaanahan kormeernay xaaladda dadkeena gaar ahaan dadka barakacyaasha ee kusoo barakacay deegaanada ku dhodhow magaalada kismaayo aadan kismaayo sida aad ka wareysid nolol adag ayaa ka jirta deegaanada dhanka waqooyi ee magaalada kismaayo waxaa kusoo barakacay qoysas badan oo qaarkood ay ka yimaadeen gobolka jubbada dhexe halkaasi oo ay sheegeen in wax gargaar ah aan lagu soo gaarsiinin halkan waxaa deegaanada dhac waqooyiga magaalada kismaayo waxaa ku nool kumanaan qoys kuwaasi oo duruuf adag oo nololeed oo ay biyuhu ugu dheeryihiin ay haysato alxamdulilaahi waxaan bilaawnay gurmad dadkaasi aan biyo dhaamin ugu sameynayno maadaama lagu guda jiro bil kuleylo ah oo maarsa ah waxaan maalinkii si guud u waraabinaa ilaa shan kun oo qoys oo ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo gaar ahaan dhanka waqooyi waxaad halkaas ku arkaysaa dadku inay ku weydiinayaan keliya biyo cuntadii xataa la ilaaway waxaad arkaysaa dad saddex maalin biyo la-aan ah afar maalin biyo la-aan ah qaarkood toban maalin biyo la-aan ah oo waddooyinka jirgaamaha la taagan alxamdulilaahi gurmadka aan bilaawna waxaa uga mahad celinaa shacabka soomaaliyeed oo dal iyo dibad ku sugan oo noo soo diray qofba waxa uu awooday ayaan booyadaha ku gadnay maalin walba waxaa noo shaqaysa ilaa lix booydood toddoba booydood dhowr jeeroo hore ayaa dadkan biyo dhaamin loo sameeyey iyadoona sidoo kale gurmadyo kala duwan la gaarsiiyey waxaana ka muuqanaya wejiyada dadkaasi diifta dhibaatada nololeed ee ku haysta deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo waxaana aada u yar gurmadyada lala gaarayo aadan maxamed salaad v o